Wasaaradda Caafimaadka dowlad goboleedka Puntland ayaa laba boqol sodon iyo sedex xarumood oo caafimaad ah u kala dirtay daawooyin loogu talagalay in wax looga qabto baahiyaha caafimaadka ee bulshada deegaanada Puntland. Wasiirka Caafimaadka Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Jaamac Qorsheele ayaa gaadiid wada daawooyin kala duwan u kala diray gobollada Puntland si bulshada loo gaarsiiyo daawadani oo qayb ka ah mashruuca Marwo Caafimaad. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda daawooyinkani ay u leedahay bulshada ku dhaqan dowlad goboleedka Puntland maadaama caafimaadku uu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan nolosha bani'aadamka.
Wasiir ama agaasime sidaa ogtiin mashruucahan waa mashruucii aynu ka shaqayna wasaaraddu gacanta ku haysay waana marwo caafimaad oo la shaqeeya primary health care-ka dowladda Puntland maantana waxaan u imadlannahay oo ay ahayd inaanu qabanno dawooyinkii u baxayay gobolada dhammaan dowladda puntland ay ka kooban tahay goboladaasoo degmo iyo degmo iyo tuulaba ah marka dawadiisii baan maanta u joognaa halkakan inaanu qaybino runtii waa had iyo joor in la isxasuusiyaa fiican waxa dalka loo hayo shaqada loo hayo oo waxa dalka loo hayana waa wax dadka shacabka la raba in la gaarsiiyo meela joogaan barnaamijkanu waa barnaamij runtii aad iyo aad u qiimo badan oo runtii marwo caafimaadaan aad iyo aad aad baan u dhiirigeliya sababtoo ah waa meelaha aan cusbitaaladii ka jirin ama xarumaha caafimaadka kaleeto gabdhahaasi garabkoodii ku qaataan xaafadahooday ku hayaan qof walba ilaa iyo xaafadda uu degan yahay oo tuuladaas ayuu daboolaa marka barnaamijkan waxa uu kaga duwan yahay waa puntland oo iska dhan meel kastaba saakay u kala baxayaan intaa arkaysaan oo sagaalka gobol iyo degmooyinka oo dhan